dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayao
kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan isikastoo maqalkan idiin soo gaaryawa kusoo dhawaada barnaamijka xulashada warasida xilli walba hadana kalaad maqashada marka laga reebo habeenaba jimcaha
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka madaxweynaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa madaxweynaha gartay ayaa lagu beddelayaa ma ogi aryaa tanoo kale ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isna soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay sideedda bisha laiyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijkan caawa haddii allaha awooda laga hela aan kusoo qaadano waxaa qayb ka noqon doona loolan xoogan ayaa ka dhex bilowday wasaaradaha warafinta iyo wasaaradda waxbarashada waxyaabaha isku hayaan ayaana faahfaahin ku saabsan gooruu idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mida shacabka ku noola magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ayaa barakacay kadib cabsi xoogan oo laga qabo in fatahada horle ay ka dhacdo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle yani waa waa arrin u baahan in la xaqiijiyo waxaan dadkii haddana mar labaad haddana dadkii ayagoo aan yani weli aanan yani la gaarin hore waxaan waxaan waxaan samaynay hadda marka cabsidaan muujinaynaa waa sii dadaalaynaa goorrow ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbidan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona laba wasiir oo ka mid ah wasiiradaha dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay hortageen kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya su-aalo adag oo ay samilaysan ayaa la weydiiyey
yaa dilay maxaad xog naga siin kartaa baarlamaankii soomaaliyannahay gabadhaas xoogga badan lagu soo baxshay oo sida fudud ku dhimatay maxaa natiijaahu la gaaray yaase dilay ilaa hadda xabadda ku dhacdayse xaggee ka timid waa maasantiin
shir looga hadlaya ammaanka goobaha doorashooyinka waddanka ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiire ka tirsan dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay goorro ayaan idiin soo gudbi doonaa warar kala duwan ayaa laga helayaa roob dad ay ku dhinteen oo ka da-ay qaybo ka mid a deegaanada puntland wararka ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimadda ee muqdisho kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka kula qaatay wakiilka qalamo midoobe iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan beesha caalamka waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal waxyaabaha ay ka wada hadleen waxyaabaha kale caawa idiin maqal doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddiga amniga gobolka bari ayaa digniin ka soo saaray xaalada amaan xubne oo ka jirta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland qodobadaas ugu soo korantaa barnaamijkan kuu jiran ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan ku dhegaysan doontiin anoo daacada oo dangooniya dood ku geli nabid waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone
tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii cumar axmed rahaam saxiife ee barnaamijka cawdhanka farsamada ii qaabilsan ee waa mar kale iyo xulashada waraysyada kulan wanaagsan ayaan helaynaa saaxiib bil kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabeelle oo dadkii ku salaatay qaar ka mid a xaafadihii uu horey saameynta u yeeshay webiga shabeelle ay mar kale barakaceen islamarkaasna ay ku laabteen deegaanka ceeljaale ku yaala dulaadka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabeelle kadib markii fataahada horle ay soo gashay xaafadaha ka koobantay magaaladaasi webiga shabeelle ee mare magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabeelle ee bartamaha soomaaliya waxaa lagu soo waramaya caawi in mar kale fataahad xoogan uu ka sameeyey qeybo ka mid ah gudaha magaaladaasi webiga shabeelle ayaa waxa uu sacdi ugu dambeeyey fatahaday xaafadda kooshinlere ee ku taala beledweyne kadib markii biyahaasi ay soo jeedeen qararka webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne hiiraan sidoo kale dadka deegaankaasi waxay caawa ay bilaabeen baraka cusub sida ay uga fogaadaan waxyaala ka soo gaari karta fatahaadda ayagoo gaaray duleedka magaaladaasi si gaara deegaanka lerceejaale ee ku yaala duleedka beledweyne warar aan ka helino mas-uuliyiinta gobolka hiiraan waxay sheegayaan in fataxadda cusub ay timid kadib markii roob xoogan ay ka da-een magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle mas-uuliyiinta sidoo kale waxay sheegeen in cabsi xoogan ay jirto oo ah in fatahaad hor leh ay kusoo wajahantahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle barakaca dadka caaway balweyn ku nool ay sameynayaan iyo cabsida fatahaad horle oo ku dhufatay balweyn waxaan caawa ka wareystay guddoom ku-xigeenka gobolka hiran ee dhanka arrimaha bulshada sheekh xuseen cismaan cali xaaladda beledweyne aad iyo aad ay umanaagsan tahay raacyo cadaade waa horta horta kaaga mahadcelinaa xididkaa ila soo samaysay xaaladda beledweyne aad iyo aad ay wanaagsan tahay fatahaadda hadda kulli cabsi waa jirtaa laakiin wax fatahaad yirahda hadda ma jiraan laakiin cabsi ma jiraan maxaa yeelay daawadii ayaa biyihii noqoyaa hadda biyii keenay roobabkiina saaka ay bilawday ilaa shan sax roobaa da-ayay dhinaca horo annaga dhinacaan bilinka shanaad ama soomaalida ethoopiana meelahaas waxaa laga soo sheegay sida masixiil iyo qalaabi iyo dhulkaas inay biyi soo socdaan waxyaabahaas haastaa kaashaday oo dadkii marka waxay leeyihiin cabsidaasaa marka soo baxday marka insha allah hadii lahadaa kulli xaaladaan qiimeyneynaa laakiin weli hadda wax fatahaadoo bilowday ma laha laakiin calaamadaha iyo sansaanta lagu socdo ay keenaysaa cabsidaas waxaana cabsi laga qabaa in ay markaasi fatahaada ay bilaabato haddii ay sidaas wax kusii socdaan waa gartay roob baa ka daayay beledweyn xaafadahu biyo badan dhigay dad baa ka barakacay oo mar labaad barakaca laga sameey beledweyn xaafadaan mudawladeed meshaan masalan kutiimba oo kale beeshaan waa dadkii waa waa waa ka waa ka waa ka waa ka barakaceen waa dadkii marka hore soo noqday waaye oo markaas yani yimid waaye sida kale sidoo kale dagaxjiisna la yihahdo xaafada xaafataanka kasiidan waxaa waaye taasoo kale biyaa soo galay waa ayagana waa dadkii marka hore soo soo marka hore soo noqday waa haddana waa sii barakaceen marka dhibaatooyinka noocaas waa sidira meelaha qaarkood biyaa saas soo galeen laakiin wili fatahaadii weli iyo shabeelle ee beledweyne weli ma samaynin waa gartay biyahan soo gelaya qaar ka mid a xaafadaha beledweyn ma fatahaad aan ku dhameeyo biyaa biyaa waxay taagay meeshii ugu sareysay marka weli xilligii fatahaada ma gaarin marka laakiin cabsi aa la muujinayo marka waxawaa roobkan hadda bilawdo saakii daayay ilaa shan sac daayay iyo iyo meelahaasoo biyihii ay soo fakadeen iyo taasaa marka keentay walaac badan inay abuurto oo dadkii marka ay cabsi badan ay gasho waa gartay biyahan aad leedahay waxay soo galeen qaar ka mid a xaafadaha beledweyn ma fatahaad webi uu sameeyaba ma roob magaalada ka da-aba ma biyo kale oo meel magaalo ka baxsan ka imaadaba biyahan soo galay xaafadaha beledweyn maxay yihiin biyaha waa webigi waa webigi waa biyaha qaabka saakii lagu daayay laakiin ka hor ay biyaha jireen kutiimba shalif daraas waa laga sheegay biyaha waa tagnay dhagax diibsaa soo kale biyaha waa tagnay waa soo aragnay marka weligii marka ayaa biyahaas keenay laakiin ma dhihi karna hadda yani geeya oo meel soo galay waaye oo soo fakaday waaye marka wax hadda la celceli karo jawaab la saasaari karo hadda laga sii hortegi karo waaye laakiin marka waxaan isleeyahay biyaha korka soo socda sida hadda noola sheegay biyaha korka soo socda deefa way kusoo dhawiinaa laleeyahay haddii biyahaas ay soo baxaan ay marka biyahaasa marka waxaa cabsi laga qabaa marka haddii ay kusoo weydaanaadaan beledwey marka taasaa waxaa kali a keeni karta khatarta a keeni karto oo markaas ay imaan karto in marka fasaadii ay marka la dhacdo iyo roobkii oo markaas uu noqda ayaanta roobna diin saa kilo roobka bilawday oo haddana waa shan sac ilaa shan sac da-ayay marka cabsidaasa hadda jirta maana hadda fasahaad hadda magaaladu waa degan yahay ganacsiga waa socdaa maamulku waa joogaa laakiin cabsi ayaa la muujinaya oo webigaas oo meelaha qaarkood kasoo fakaday oo meelaha qaarkood biyii soo galay iyo roobkaasoo saakitahay iyo biyaha inta kasoo socda weli ma soo gaarin biyaha inta soo socda ay soo gaaraan soona deefo hadday soo gaaraan markaas kabacdi wixii ka dambeeya waxaa waaye magaalada deegitaankeeda markas dib noqonaa laakiin insha waa allah hadii la gartay yidhaahdo dadkan barakacay waa dadkii kusoo laabtay ee xaafadaha beledweyn marka biyaha soo gala magaalada oo webiga ayaa l- biyo keenay ee, oo xaafadihiin ay ku fataan dadkiina mar labaad waa barakaceen cabsi kale waa jirtaa marka ee, xaaladda markay qiimeysaan ee, maxaa idiin muuqda maya cabsi fatahaad waa jirtaa fatahaad ma- ma ma inkirayno fatahaad ay soo dhowdahay laakiin waxaa waaye waxaan diidannahay iyadoo hadda fatahaad dhaca inaan dhahna fatahaadaa dhacday inaan inaan inaan dhahna diidannahay macnaha laakiin sansaantii calaamadii ahayna marka insha allah hadii la yidhahdo waana fiirinaynaa waa xaaladda xaggan waa dad badan oo kubaran waxay leeyihiin biyaha soo socdo ma aha biyihii hore waa ka duwan yihiin oo biyihii hadda saas fiirin ma aha biyaha hadda eh, eh, ba- eh, barakac sababi kara oo fatahaad iyo fatahaadii hore sababi kara ma aha dad dad dad badan saas dad waxay leeyihiin biyahaas waa xoogyihiin marka biyihii inaan hadda xaqiijino oo meesha ay joogaan aan xaqiijino iyo siday usoo socdaan iyo siday ugu dahan yihiin marka taasay u baahan tahay marka ka bacdi markaas aan dhihi karnaa markii biyaha la xaqiijiyo la ogaano ayaantaa waxaan doodnay cabsi waxaan wadnay in eh, khatar ay jirto Waay.
eh, inaan la soo noqonin inaan la imaanin laakiin dadbaa iska soo noqday oo dadka xagga ma joogi karaan dadkii soo noqday hadda sii dhacay Waa oo gartay.
sii barakacay laakiin maamulka asaga wuxuu iclaamiyen aheyd maamulka wuxuu iclaamiyey maalmaha aheyd yaan la soo noqonin meesha hala joogo digniinaan bixinaynin gaaraha dadka jishi u dunyaysa noqon saasaan dhihin waa garta dadkan ee soo laabtay ee hadda barakacay oo barakaca ee ka sameeyey ee balweyn oo xaafadaha dib ugu soo laabtay markii ay biyaha ka baxeen balweyn ee ma tirakooban yihiin oo ma la socotaan inta xoqoysa ee kusoo laabatay balweyn xaafadaheeda hadda tirikoob oo hadda waxa waaye dad- dadka saas uma badnaa oo marka hore dadka waama imaanin ba anaga waxa waaye wacyigelinta mar horaan bilaabnay Aha.
waxaan bilaabnay ilaa dadka wacyigelina mar horaan bilaabnay Mhm.
marka dadka hadda baxay oo hadda la sheegaayo waa laba meel waa aha soona dhagaxjidis iyo soonahan ee, putin waa waxaa gurika katirsan labadaa meelaa hadda dad la soo noqday haddana baxay marka dad saas u badan oo hadda la dhigi karo ama saddex kun waaye ama afar kun waaye ama shan kun waa la dhigi karo ma- waa dad yar waaye laakiin dadka xoogiisa xagga jira anaga waa idin ayagoo soo dhisi rabo oo magaalada soo gali rabo ayaa waxaan muujinay inay digniina jirto inay cabsi jirto inay bii soo socdaan waxaasaan sheegnay taasaa keenaysa marka inaan yani aan- waa arrinta gartay taas- ee, gudoomiye ee badweyn waxaa ka barakacay in ka badan ee, konton iyo kow kun oo qoys ee, dadkaas ee, qaybo ka mid ah badweyn xafadeed dib ugu ilaabteen markii ay biyaha ka baxeen badweyn hadda waxaa laga cabsi qabaa fatahaad hor leh oo roob meelo ka da-ay soomaaliya iyo caalamka ka da-ay ayaa laga cabsi qabaa in webiga shabeello biyo keeno marka cabsida a ka qabtaan in inta biyihii hadda ka hor soo buux dhaafiyey webiga shabeelle ee fatahaadda ka sameeyey balweyn intay yimaadaan ee, kuwan la mid ay yimaadaan oo fatahaad noocyo kale ay dhacdo cabsiya intee laa ka qabtaan sidaas waxa waaye waa cabsidaas anaga waa muujinay maamulka cabsida qayb uu ka yahay Eh, waayo xarumihii kusoo noqonay shanina xarumihii waa ka cararnay waa ka baxnay iyo dadkiiba marka laakiin waxa waaye waxaan ognahay oon aan la soconaa sida eh, waa kala aragtibaa dadka yihiin oo biyaha hadda xagga ka soo socdo xaddigoodii qiyaastoodii hadda aan aan baaritaan ku haynaa biyaha xagga kasoo socdo marka waxaa in baaritaankooda lasoo ogaado khubarada dadaan usal saarnay marka dadkaas soo xaqiijiyaan oo biyaha liidaa biyahan soo socdo biyo oogan waaye biyihii biyihii horaa camal waaye Aha.
khatar baa soo socota oo marka soona beledeen ay soo gaaraan oo soona deefo way soo gaaraan deefo beledeen ay katirsan tahay iyo teetee dhulkaas ay soo gaaraan Ah.
markaasaan anaga cabsideena marka ay ay rasmi tahay waa gartay oo marka fatahaadiya maxaa ka bilaabata- gaashaabateen waa Ee, ma jiraan wax waa oo cilaami karnaa. laakiin hadda waxa waaye Aha.
biyo inay soo socda waa la sheegay waa gartay marka wax ay idin qorshaysan xaddigeeda xaguu yahay qiyaasta xagee baa biyihi ma xoogan yihiin Eh, yani ma garatay ma ma ga- ma yar yihiin Mhm.
yani waa waa arrin u baahan in la xaqiijiyo waxaan diidan waxaan diidan nahay Aha.
in dadka haddana mar labaad haddana eh, dadkii ayagoo aan yani weli aanan yani la gaarin ee hore waxaa waa waxaan waxaan waxaan sameynay wacyigelinaan sameynay wax badanaan sameynay Aha.
cabsidaan muujinay hadda marka cabsidaan muujinaynaa waa sii dadaalaynaa dadka wixii bixi kara waa la sii bixinaa waa la kaalmaynaa Aha.
hala baxaan aan xaggi meelaha la tago waxaan la hadalnay ceel gaale saldhigii biliiska masoo gurwili sida joogaan waxaan la hadalnay guddigii ee, taakulinta gargaarkaan la hadalnay oo hawsha weli Aha.
hawshaan lasii wadaan dhahanay waxaasoo dhan waxaan u samaynayna waxa waaye in magaalada ugu soo noqdaan diidan nahay marka cabsiyaan qabnaa marka waa garta marka Laakiin markii ee, ay ma jirtaa hawshii marka ay- wax ay- ee, ay- biyahan ay- soo ay- socda iyo ay- roobkan ka daaya ay- balweyn ay- ee, waxaad u gaamshaabateen oo sii samayseen intaas biyaha idiin imaanin ee, ma jirtaa waxaan kuu sheegaa annaga markii biyahaas aan cadday ay noo caddaato Mhm.
inay biyo xoogan yihiin Mhm.
inay magaalada kusoo wajahan yihiin in soonka beladen ay soo gaar markaan ogaana Aha.
ka bacdi dadkii oo noo jira xagga Mhm.
dee dadkii horaa anaga xagga noogu jireen Waa gartay. Dad baa si- wadaynaa Waa gartay.
macal maamulkii waa baxayna markaasaan xagga aadayna Aha.
markaasaan si buux waxaan waxaan leenahay Mhm.
fatahaadi labadaa bilaabataan leenahay laakiin hadda waxaan qabnaa cabsi weynaan qabnaa laakiin weli wax fatahaadoo dhacay ma laha waa gartay cabsi ma muujinaysaan ee, dadka iyo Cabsi qaybo ka mid waa.
dib ay ugu- ay ugu Cabsi.
laabteen ee, meesha ay ku soo barakaceen ee, ceel jaalle ee, cabsidan ee, aad muujinaysaan ee, intaan la gaarin ma jirtaa wax aad hore usii samaysateen oo ugu talagashaan in fatahada horle ay ka dhici karto balweyn maadaama la cabsi qabo oo biyo badan ay soo socdaan sida aad sheegtay
qorshaha waaba socdaan qorshaha waxaa marka hore qorshihii socdiyaa weli socdo ama weli markaasaan ku jirnaa waa gartay qorshaha aad dejiseen oo aftaan ku dhaqan oo hirgelisaan muxuu yahay dadkaa lasoo noqdo badiyeen Aha.
maamulka dadkaa lasoo noqdo badiyeen magaaladaan soo galnay buufisaan galnay iskuulaadkiaan buufinay meelihii biyaha fadhiya inaan biyaha ka bixinay Aha.
hawshaasaaba anaga noo socotay masquliyaan samaysku yeynay oo oo dib u dejumay shaqadaasaa noo socotay shaqadii oo socoto ayaa cabsidaa imaatay aniga biyaha soo socdo waa gartay oo shaqadii dhibaatana hakalaan gelinay shaqadii hakalaan gelinay dadkiina waxaan dhahnay meeshiina jooga marka hadda anaga waxaa waaye qorshihii waaba noo degsa wili fatahaadkaan ku dhex jirnaa tii horaa wili ku dhex jirnaa tan marka hadday timaadana qorshihii hore unbaa la raacaa qorshihii noo degsanaa unbaa la raacaa waa marka qorshe cusub haddaan gartay samaynayna fatahaadii ka dhacday hadda balweyn haddii mid la mida ay timaado ama ka daran ee, dhibaatada ka dhalan kartaahe intay laagtaa wallahi xaqiiqatan horta dhibaata waa iska imaanaysaa oo dhibaata tii hore unba ay ay la macna noqon doontaa laakiin waxa waa dadka hadda waa yaaragaa leeyahay waxaan ku amarnay dadkii qoladii magaalada ku hortay hor ugu hartay magaalada sida hologaago kale oo ayaga aan bixin oo ayaga isku kacay waxaan ku talagalnay inay meelihii ay taaji iyo meelihii ay aadaan qoladii buudiya saasoo kale waxaan ku talagalnay meeshii buula yacquub iyo doonsubudla meelihii taaga inay galaan qolo walba hadda waa arag waaye kuwii baxay marka oo cararay oo magaalada dhaba ka baxay ciidan ayaga waxaan ku amarnay inay meeshooda meeshooda ay joogaan marka waxaa waaba dareemaysaa Aha.
qorshihii waaba degsan yahay qorshe koraa daba degsanaya ma jirto dadka qorshihii beel- hor baa la ee, raacaa aha, dadka ku Qoladii saasaan barakacay u amray.
mhm, dadka ku barakacay ee ceel jaalle ee duleedka badweyn dhibaato xoog leh ayaa weli haysata idinkii cabsi badan baa dareemaysaan marka haddii dhibaati ah, taas la mid ah ay mar kale ay soo laabarto maxaa la qiyaasi karaa xakeese gaari kartaa dhibaatadan iyo macluushan dadkan ay wajahayaan hadda ku nool duleedka badweyn hawshaas dadku waa ballaaran tahay oo hol- holeedkeeda aad u badan oo noqonaa dadkii waa daaliyihiin ayagoo hadda dhibaataysan oo dhibaato badan maray oo magaaladii ka barakacay oo mashaakil ba- maran badan maray ayaa haddana mid kale fatahaad haddii haddii ay dhacdo fatahaad kalaa imaatay marka waxaan sameynay in haddii la yidhahdo markaan waxaa noo qorshaysan reer hiiraan inay isku tashadaan saasaan iclaaminay maamulka reer Xuseen- Hiiraan inay isku tashadaan dowladda dhexaa marka aan aan u fadhinaa markaan dowladda dhexaan u fadhinaa inay arrintaas wax ka qabato
sheekh xuseen cismaan cali oo ah guddoonka xunka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ayuu kaas ahaa oo caaway qadka telefoonka igu warramay islamarkaasna faahfaahin ka bixinaya cabsi xoogan oo ay caaway ay la hooyanayaan shacabka ku nool gobolka hiiraan si gaara badweyn taas oo ah in laga cabsi qabo in fatahaad hor leh ay ka dhacdo magaalada badweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle redio cadado ayaa dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada wareysadana la socotaan saaxiibayaal waxaan aadayaa magaalada caasimada muqdisho oo khilaafkii ugu xooganaa iminka uu soo kala dhexgalay laba wasiir oo ka tirsan wasiiradaha dowladda federaalk soomaaliya loolan xoogan ayaa ka dhex qaraxay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare iyo wasiirka wasaaradda rufinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maayir iyadoo laisku hayo awoodda labada wasaaradood wasiirka wasaaradda rufinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa qoraal maanta uu soo saaray wuxuu ku gacan seeray wax kama jiraan uu ku tilmaamay guddiga wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk dhaqanka sayniska islamarkaasna uu dhisay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodah barre qoraalka wasiirka warafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku doodaya in wasaaradda waxbarashada ay dhistay guddi hal dhinac ah oo aan cidno kala tashan iyadoo mas-uuliyadda guddigaasi u dhiibtay dad aan ka socon hay-adihii dowladda iyo kuwa bulshada ee xirfad ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba doorka u lahaa maxamed cabdi xayir maarey ayaa ku doodaya in sida ku cad magaca iyo matadda labada wasaaradood wasaaradda warafinta ay leedahay mas-uuliyadda guddiga ee dhinaca warafinta iyo dhaqanka maadaama ay maamusho warfaafinta dalka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo hobalada iyo abwaaninta dalka halka wasaaradda waxbarashada ay leedahay mas-uuliyadda waxbarasho iyo hiddaha waddanka qoraalka ayaa intaasi waxaa lagu daray sida uu yahay mandadka wasaaradaha ee kala duwan wasaaradda waxbarashada wax shuqulaha kuma lahan waa mas-uuliyad ay leedahay wasaaradda rufinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya sidaas awgeed ayaa lagu yidhi warqadda ka soo baxday wasaaradda rufinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya waxaan caddaynayna in guddigaasi ay wasaaradda waxbarashada maanta magacooday uu yahay guddi baalmarsan nidaamka loo dhisay guddigan oo kale oo sharci aan ahayn islamarkaasna aan mateli karin bahda dhaqanka iyo warfinta soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn sheegay in dhowaan wasaaraddiisa ay bilaabi doonto dhismaha guddi qaran oo hufan loo dhisayna ayna ku midaysan yihiin dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda federaalk soomaaliya iyo bulshada howldoorka u leh ummadda soomaaliyeed ma jiraan wax waro ka soo baxay dhinaca wasaaradda waxbarashada oo ku aadan eedda ay soo jeedisay wasaaradda warfinta dhaqanka ee dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya saaxiibayaal wixii kusoo korra ee khilaafka kasoo dhex muuqday ee wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfinta waan idiin soo gudbi doonaa xulashada warashada ay dhegeysanaysaa radio cadan oo la socotaan goor waxaan aadi doonaa ee buuq iyo saawaxaan maantay ee ka dhashay kulan su-aal lagu weydiinayay ee wasiire ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya balse waxaan markaan aadayaa saaxiibayaal shir ee loogu hadlayay amniga goobaha doorashooyinka oo maanta laga daafuray magaalada caasimadda ah ee muqdisho shir looga hadlayay amniga iyo xasiloonida guud ee dalka ay soo qaqaabisay wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kooshin oo fila shirkaasi wuxuu sheegay in shirkaasi lagu xoojin doono wada shaqaynta wasaaradaha amniga dowladda federaalk iyo xubnaha federaalk qeybta ka ah isagoo rajo wanaagsanna ka muujiyey in shirkan ay kasoo bixi doonaan qodobo waxotar u leh ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaad idinla wadaago shir muhiima oo maanta ka qabsoomay hotel maayida gobolka banaadir oo ay ka soo qayb galeen dhammaan agaasimayaasha guud ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaan mahad gaara u celinayaa agaasimayaasha su- ka soo jawaabay casuumaddan u fidinay ee ku saabsanayd ama nuxurkeedu ahaa ujeeddada kulanku uu ahaa joogtaynta iskaashiga laamaha amniga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka warbuxa- warbixinta ama iska dhegaysiga warbixinta dubahabaynta laamaha amniga dhowridda hantida laamaha amnigu ay leeyihiin doorashooyinka doorka ay ku leeyihiin wasaaradaha amnigu ka faa'iidaysiga mashruuca eh, eh, dib loogu kaalmaynayo booliiska soomaaliyeed ee labadiisa heerba iyo caqabadaha taagan sidii mar walba looga wada hortegi lahaa iyadoo la midaysan yahay waxaa kaloo diiradda lagu saaray shirka een, xilliga kala guurka ama transition planka hadda socdo hadafka dowladda iyo ujeeddada laga leeyahay in laga xoreeyo cadowga soomaaliyeed goobaha ay hadda ku sugan yihiin
agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kooshin ayuu kaas ahaa oo shir ku saabsanaa arrimaha amniga waddanka ka furay magaalada caasimada ee muqdisho kulan wanaagsan ayad leenahay xulashada warashada dhegeysanaysa redio cadana oo la socotaan waxaana markaan aadaya kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta ay hortagan laba wasiir oo kale ah wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho kulankooda cadaga ku yeeshay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana kulankaasi maanta ka qayb galay oo su-aal lagu weydiiyey wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abukur slow dacaale iyo wasiirka gaadiidka duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maxamed cabdi xasan xijaar kulankaas ayaa waxaa soo xaadirtay boqol iyo labaatan mudan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoo uu shir gudoominaya ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa su-aalo adag weydiiyey ee wasiiradii ka qayb galay wareena waxaa su-aal la xiriirtay ee dilkii gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ee muqdisho wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya weydiisay ee xildhibaan aamine maxamed cabdi waxaana wasiirka ka dalbatay in meel uu ku sheego ee baaristii lagu hayay ciddii ka dambeysay dilkii ee gudoomiyaha gobolka banaadir loogu geystay qaraxii ka dhacay fiisha kuwana maamulka gobolka banaadir ee muqdisho mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa eh, arrintii gobolka banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd eh, uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada saddex guddoomiye degmo iyo sagaal agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aanan ma- yacni miino loo dhigayna ahayn eh, guri la soo jebiyana aan ahayn oon xafiiskii ka dhacay dhacdadaas ma waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka hore oo kaleeto allah u naxariisto guddoomiye gobol la magacaabo xaggee ku dambaysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambaysay waxyaabo kaleeto oo la qarinaayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasaan kuula wadeega kuula wadaaga ay dhacayso oo kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen sooma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowda siday ku dhaceen arrintaas aaday muhiim noogu tahay maadaama aan de eh, hay-ad ahaanna aydan usoo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taliyaha booliiska taliyaha booliiska waxaan rabaa arrin asagana ka horreysay ilaa ay haddana socoto inaan asagana su-aal ka weydiiyo oo ay ka mid tahay bajaajlayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynaayo ciidankeennii booliiska soomaaliyeed ee waddooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa afartii biloodoo lasoo dhaafay saddex ilaa iyo afar bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii soomaaliyeed qayb ka mid ah waxaa kaloo jirto taliyo xijaar waxyaabo badan oo lagu soo eedeeyey oo aan eh, goobjoogna u ahaa qaarkood oo ay ka mid ahaayeen xushmad darro iyo tixgelin la'aan xafiiskiisa lagala kulmo khaasatan mas-uuliyiinta waxaa kaloo jirta taliyo xijaar arrimo oo ay ka mid tahay isticmaal awood iyo ku takrifal sharciga xaggiisa uu ku takrifalaayo khaasatan saraakiisha oo aan isagoon habraac iyo ciqaabeed saxa u marin ama iska xiro ama uu sii ay dhiida ku dacweeyo waxaan rabnaa inaad arrintaas nooga jawaabtid taliye waxyaabihii sababay iyo siday ku dhacday arrinta xushmad la'aantana ma dabeecaday kaa tahay iyo dhaqan mase dad gaar ah oo aad ugu dan leedahay ayaa jirta xushmad darradaas ammaansantaha
wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka jawaabay ee su-aasha ay weydiisay xildhibaan aamine maxamed wuxuuna sheegay in arrintaasi ay tahay mid ay ku howlan tahay wasaaradda amniga iyo dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya dhacdada gobolka banaadir ilaa u naxariistay guddoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya agaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa u naxariisto baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna way u xiran yihiin baaritaanka waa socdaa wuu socdaa markaan leenahay waxay sabab tahay in dadka lagu rataagan yahay marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhammaada baaritaanka laakiin dhankeena see meeshuu dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadki waa la hay qaaraa la qabtay qaar kalena waa lagu raadjoogaa marka haddaan soo bandhigno soo bandhigno ha dhici karto xoogaa in wax u yimaado marka annagaa ugu xanuun badan dadka waa maxaan ahay dadaan asxaabna saaxiibanahay kulligeena oo guddoomiyaha ugu horeeyo
xildhibaan axmed macali fiqi oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa su-aal la xiriirtay dilkii elmas elman ee lagu dhex dilay xarunta xalane ee magaalada caasimadda muqdisho ayaa mar labaad weydiiyey wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abgulslow ducaale wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay gud u saartay islamarkaasna in ka badan labaatan cisho aysan jirin wax jawaaba oo ay dowladda federaalk soomaaliya ay ka keentay dilkii lagu geystay xarunta xalane ee magaalada caasimadda muqdisho elmas elman amniga iyo furuucdeeda wasaaraddii labaad maalinkii koowaad oo baarlamaanka taariikh taariikhdiisa gelaysa annaguna xaqaas aan baraagtis garayno aad baa umahadsantaha islow wasiir saddex su-aalood oo kookooban waaye midda koowaad waxaa weeye immigrationka waxaan ognahay taliyaha hay-adduna waa joogaa wasiirkuna waa joogaa runtii meel dakhli badan soo xaraysa waa oo dalka dakhli badan ku soo kordhisa baasaboorada weliba dee qiimo ka badan qiimaha dunida baasaboorada lagu qaato qolofkooda ayaa maaragta la bixiyaa haddana shan iyo toban goobood oo qorshaysnayd sanadkii laba kun toban iyo siddeed toban iyo sagaal in laga furo dalka si fasilitiga lagu dhoweeday dadka soomaaliyeed meelahay joogaan ayaa la waayey baa la yidhi marka taas wasiirka amniga ayaa siyaasad ahaan u qaabilsan arrintaas marka taas wasiirku dhankiisa ay u wajahan tahay sidee loo waayi karaa shan iyo toban goobood oo hay-addii ay soo gudbisay iyadoo dakhli badan soo xaraysa in maaragtay adeegaas muwaadiniintaas loo dhoweyn waayo tan kale oo taliyaha agaasimahan weydiinaya waxaa weeye gobollada iyo xuduudaha dalka waxaa ka mas-uul ah immigrationka soo gelitaanka meelaha xuduudaha immigrationka ayaa ka mas-uul ah oo ay tahay inuu joogo interim pointska dalkoo dhan hay-addu ilaa iyo imisa tan baasaboorada waa garanaa ilaa iyo imis ayay gaarsiisan tahay dalka oo ay shaqadeedii caadiga ahayd oo lagu ogaayo immigrationka ay wadaa taas marka halkaasay la xidhiirtaa su-aasha xigta sharcinimada hay-adda nisa ayay la xidhiirtaa wasiirkeena ku socotaa hay-adda nisa dad badan baa u xirxiran waana hay-ad jirta hadda shaqaysa intay rabtay dadka iska haysataa qofka rabtay afduubataa ayrboor maraya oo wasiiro ayaan ognahay jubbaland iyo ay ka mid ahaayeen wasiirkeeda amniga in laga afduubtay ayrboorka hay-addaasi sharcigeedii maxaa hor taagan wasiir in la hor keeno baarlamaanka si loo ogaado shaqadeeda rasmiga ah oy dalkan u hayso oysan sidai hangashtii xilligii kacaanka shaqayn jirtoo kale si aysan ugu shaqayn waayo hadda shaqadii hore hangashtii ayaa socota shaqadii nabasguddu lahayd ma socoto qodobka ugu dambeeya oo su-aasheeda waxaa weeye wasiir iyo taliyaha booliiska ayay inta badan la xidhiirtaa yaa dilay almaas gabadhii labaatankii nofembar ayadoo aeroboorka ay xalano joogta xabaddu ku dhacday xabadda shiika ay ku dhacday labaatankii nofembar waxaa ka soo wareegtay labaatan casho ku dhowaad yaa dilay maxaad xog naga siin kartaa baarlamaankii soomaaliya nahay gabadhaas xoogga badan lagu soo baxshay oo sida fudud ku dhimatay oo tacsida keliya aan dowladda ka hayno iyo guddi baa loo saaray labaatankaas casho maxaa natiijaaho la gaaray yaase dilay ilaa hadda xabadda ku dhacdaysa xaggee ka timid waa mahadsantiid
wasiirka wasaaradda amniga ayaa mar kale ka jawaabay su-aasha uu weydiiyey axmed macali fiiqi oo ah dalkii dulmaas u dhashay waddanka soomaaliya oo loo magacaabay elmas elman lagu dhex geystay xarunta xalne ee magaalada caasimadda muqdisho waxaana wasiirka ku jawaabay su-aasha kale saddexaad uu weydiiyey yaa dilay almaas ilaa u naxariista almaas janad firdows ilaa ka waraabsho baarista way socotaa aniga shakhsiyaha gacanta ku haaya taliyaha booliiska marraba halkan inaan ka hor dhaco laakiin baarista way socotaa mar dhowna waa kula wadaagi doonaa adin shaqa familkan waa la wadaagna ee gabadha ka dhimatay baaristan way socotaa Een, tan ah waa cabdifataax su-aalahuna weydiiyey Een, baasboorka dalka laga baxsho oo dhan ee somalilan lacag ka badana laga baxshaa Een, waxaan ku xaqiijinayaa xildhibaan cabdifataax in anaga ka wasaarad ahaan iyo hay-adda socdaalka jasiida hal tariifo aan ka qaadno Tariifa- tariifaasi ay go-on tahay waxna kuma kordhino waan weydiin kartaa hal trif waa systemka waa ku jira ama qofka safaarad ha ka qaato ama wadanka meel kastoo waa uu ka joogo hal trif aan ka qaadnaa marka hadday jiraan in waxyaalo kale isdabamaris yaran uu sheegi kartaa baaritaan waan samaynayna waana ka hortegayna laakiin dadka waa isku mid insha allah Een, tan ciidamada gedow taliyaha booliiska uu dhaaf abdullaahi yidhaahdo een, cabdifataah wuxuu kaloona weydiiyey saldhigyada magaalada muqdisho iyo dadka ciidamada la qoray in experience leen xildhibaan cabdifataah waxaan maleynahaa in waa joogtay saddexda sanad magaalada magaalada dhallinyarada haddaan u dhimanaa in muddan way shaqaynayeen khibradda way leeyihiin wayna firfircoon yihiin waana dareemi kartaa magaalada amniyaadka laga dareemayo bil- bilaha ugu dambeeya wax isbedel marka waxaan aaminsanahay anagana arrintaas aan ku saxsanayn taliyahan waa iga dambeyn doonaa Een, xildhibaan jibriil Een, wuxuu yidhi taliyaha neysa Een, xildhibaanku waxaan jeclaan lahay horta inuu la socdo Een, ajendaha maanta loo joogo ajendaha maanta loo joogo dhowr xildhibaanaa soo jeeday motion Een, aniga igu soo dares gareeyeen eegaana codsaday in loo keeno taliyaha booliiska iyo taliyaha ay hay- agaasima hay-adda nabad- een, een, hay-adda socdaalka jinsidaha marka kuma jirin ajendahana ma ahayn Een, qof sharciga ka weyn male qof walba halkan loogu yeeri karaa madaxweynaha ugu sarreeya dalka Een, ra-iisul wasaaraha wasiirada isla xisaabtan daahfurnaan waaye hadda ka horna wuu yimid taliyihii waa keena mar laga codsaday haddana danadal waa la keeni karaa airborkii iyo Een, saa ula socotaa airborka waqtiyaa lagu galaa inta badan wixii habeenada ka dambeysay socodkaa yar dhib kale ma jiro isocodka gaadiidkaa yar Een, baabuurta gelayso oo aan shaqo u geli lahayd toban saac wixii kadib markay soo rabaxaan waa dhici kartaa iyaha inay baxaan laakiin dee wax caba- cabasho gaar jirto waa ina soo xiriiri kartaa anaa facilitation ku sameyn haduulaahi yidhaahdo Een, dhib kale sama jiro dhinacaas waan mahadsantihin
barnaamijka xulashada wareysyada ay dhegeysanaysaa reediyo codana oo la socotaan ee saaxiibayaal wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta ay wax ka weydiiyeen xayiraadii garoonka diyaaradaha aadacadday magaalada caasimadda ee muqdisho lagu saaray ee madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed iyagoo kusii jeeday magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle iyo sidoo kale sheekh sharaf oo kusii jeeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose maamulka jubbaland halkaas uga qayb galayay calaamasaarkii ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo labaatankii bishii oktoobar lagu doortay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland cabdifataax daahir ismaaciil oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa su-aashan weydiiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad cumar wasiir gudoomiye ee sagaalka tobankii sebtembar waxaa laga joojiyey madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed inuu aado magaalada kismaayo warka waxaan ku hadlayay inuu madaxweynaha hadda farmaajo uu amarkaa soo bixiyey waxaan jeclaan lahay wasiirku inuu noo sheego amarkaa cidda soo bixisay kan aan su-aalihiin idinkaga jawaabno ee, annagana aan clarification aan ku sameyno idinku qancino hadduu ilaahay ka raali noqdo xildhibaan cabdifataax aad buu u mahadsan yahay waa gudoomiyaha guddiga gaadiidka oon si dhow aan u wada shaqeyno marka waan ku faraxsanna inaan address garayno dhammaan concernsku uu qabo sagaal iyo tobankii bisha sebtembar madaxweyne sheekh shariif sheekh xasan sheekh axmed ma uusan joogin sida aan warka ku hayno waddanka ma uusan joogin baddanka wuu ka maqnaa sidaas awgeed wax xanibaad ah oo isaga ama diyaaradaha lagu sameeyey ma ay jirin mudane ee, gudoomiye ee, maalintaas wax la xanibay ma aynan jirin su-aasha labaad arrinta beledweyne ku saabsan ee, maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee, axmed macalin oo nala jooga ayaa ka jawaabi doona insha allah tacaala arrinta shirkadda favori shirkadda favori waxaa lala galay heshiis kii heshiiskaasi baarlamaanka ayaa la hor keenay lama ansixin waxaan helnay nasiib wanaag laba kambani oo ku takhasusay eerboorada iyo concessionskooda annagoo qiyaasayna in xuquuq badan dowladda soomaaliya ay kaga maqan tahay shirkadda fagoori hal sano iyo bar ayaan heshiiskaasi ka shaqaynaynay laba shirkad oo waaweyn oo caalami ah ayaa nagala shaqaysay midna dhinaca legalka nagala shaqaynaysay midda kalena ay nagala shaqaynaysay dhinaca concessionska iyo waxa aan ka heli lahayn eh, benefitka aan ka heli lahayn nasiib wanaag eh, khubaro badan oo soomaali ahna way nagu jireen sanad iyo bar kadib waxaan gaarnay heshiis heshiiskii aan gaarnay waxaa marsiinay processyadii loogu talagalay dhammaantood oo ay ka mid yihiin eh, guddiga procurementiga waan soo marsiinay waxaan geynay financial governance groupka ayaan u geynay oo dood dheer kadib waxyaabana intaan ka bedelnay haddana aan dib ugu celinay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad looga soo shaqeeyey alxamdulilah finalki waxaan soo marsiinay eh, golaha wasiirada ilaa iyo intii heshiiskaas la hirgeliyey waxaa dowladda u soo korodhay lacag ka badan boqol iyo dhowr kun bishii oo ahaa xuquuq naga maqnayd ayaan maanta haysanaa labo kontraadii hore kuma qorneen sida loola xisaabtamo shirkadda fogori maanta waxaa ku qoran haddii maanta ay shaqo bilaabi lahaayeen oy dib ooga dhacaan ganaaxyada iyo meelaha lala tiigsanaya dhammaan way ku qoran tahay sidaa la socotiin airboorka dhinaca badda biyo ayaa ka soo galay derbigii xilligii maxaakiimta la dhisay ayaa ranwayga protect garaya ilaa ay hadda shirkadda favori waxaan kula heshiinay lacag gaaraysa afar iyo toban milyan oo doolar oo cusub in ay geliso si derbiga baddana loo dhiso loona duugo airboorkana loo weyneeyo abronka meesha diyaaradaha la dhigo xilli hore ugu dambaysay in la hagaajiyo waa la ballaarinaya hadduu ilaahay ka raali noqdo marka lacag afar iyo toban milyan oo doolar oo cusub ay shirkadaasi gelinaysaa meesha hadduu ilaahay ka raali noqdo qalabkii eh, lagu samayn lahaa shaqadaas oo dhan wuu yaalaa waa la keenay shaqadana mardhow ayay bilaabanaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdo marka wax badan ayaa dhinacaasi inooga soo hagaag maxamed salaad omar oo ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaasaha oo maanta ka jawaabay su-aalo ay weydiiyeen qaar ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo la xiriirtay ay xayraad garoonka diyaaradaha aadacadda lagu saaray sheekh sharaf sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamed oo kusii jeeda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle iyo sidoo kale magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo kusii jeeday sheekh sharaf sheekh axmed ee kadib markii dowladda federaalk soomaaliya xayiraad ay ku saartay magaalada caasimadda hay muqdisho ee intaana ka bixin ee mareeyaha garoonka diyaaradaha caadacadda ee magaalada caasimadda hay muqdisho ayaa ka jawaaba su-aalo ay weydiiyey xubnaha golaha shacabka oo ku aadan qaabka ay u suurta gashay iyo qaabka ay u suurta gashay in xayiraad la saaro ee madaxda waddanka soo martay kuwaas oo markaas kusii jeeday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle si ay usoo indhendhayaan ee xaaladda dadkii ku barakacay fatahaddii webiga shabelle ee markaasi ku noolaa duulaadka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle iyo ayaga u waday ee dayaq gargaar ah oo markaas ay ugu talagaleen madasha xisbiyada qaran oo mas-uuliintaasi wakiil ay ka ahaayeen kasta oo dhaca hay-adda duulisda iyo wasaaradda gaadiidka waxay aaminsan tahay inay xildhibaanada lug ku leeyihin waayo xildhibaanadu muddo laba sano iyo bara waxay la fadhiyaan sharcigii maantana kala saari lahaa ilaa hadda in la meelmariyo waa la diidan yahay diyuuradaa la xanibay een, xuquuq muwaadiniina lagu tuntay een, garoonaa sidaa noqday garoonaa la xiray ummada cunaqabatayn la saaray dhammaan sharciga hay-adda duulisa ayaa kala saari lahaa laakiin ilaahay qadartiis gacantiina ayuu ku daahay Ee, marka waxaan iska co- idinka codsanaya horta sharcigaas in naloo boobsiiyo si macnaha tacadiga maanta taagan iyo kooshinkaa isweydiinayana uu meesha uga baxo tan labaad notam waxaa la yidhaah ayaa xildhibaan maryan weydiisay een, isagaan ku hormarayaa notam horta waa ereyo la soo gaabiyey oo u dhigan notice to airman waa aalad ay iskula hadlaan controllerka ama civil aviationka dhulka jooga iyo waxa waaye een, ah, waa waa- waa macnaha akhbaar ku socota dadka hawada isticmaala oo loola jooda baylodyada iyo kontrolerada mainly Een, normally waddan adduunka oo dhan ayaa loo diraa marka aad diraysid laba boqol iyo fadaadicda adduunku yahay ayuu one minute ku gaaraya waxaana lagu soo saaraa marka wixii aad ku shaqaynaysa garoonka wax alla wixii ciriiri gelin karaa amniga diyuuradda inay si nabadgelya ku soo shaqayso garoonka haddii cilladu ka dhicdo haddii airspace la xiro haddii rudadkaada hawada ay isbedelaan qalabkaada hadduusan shaqaynayn waxaasoo dhan ayaa loo adeegsadaa koodhadh ayuu ku qoran yahay waxaa fahmi karaan qof aviation keliya marka sidaas uu natam ku saabsan yahay arinta beledweyne markaa u laabto horta dowladda soomaaliya wax xildhibaana ma samayn xildhibaano badan ayaa markhaati iiga ah oo maalinta goobjoog ah aniga do- ma- ma- madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ama xasan alkhayr ama wasiirku diyuurad horta lama hadlaan haddii ay la hadlaan anay dhex maraan anigiina laba saac oo subaxnimo iyo bar anoo xafiiskayga fadhiya ka warqabin ayaa janaraal ashkar ii yeeray wuxuu ugu yidhi madaxweyneyaashii ayaa ku jira terminaalka saaki sikisay soo galeen adaana haysatid marka anuu ka warqabin si aan wax u hayn karo ayaan fahmi waayay madaxweyneyaashii waan u imaaday intaan usii socday waxaan wareystay destinationka u socdaan beledweynea laygu yidhi beledweyne markii lagu yidhaa cilada kow kuu soo baxaysaa waa in roob garoonkeeda ayaa had iyo jeer qoya oo buuraha kusoo gediya arrintii waxaan sii wareystay beledweynena hay-adda duulista ama dowladda soomaaliya ee boorkeeda xirfadle- xirfadlayaad ka shaqeeya ma joogaan raadiyeeda wuxuu gacanta ugu jiraa amisom shaqaalaha garoon ka shaqeeyana amisom ayaa ma- maamusha waxaana la maamula hay-adda un-ka oo loo yaqaan unsos wixii warbixina ayagaan uga dabayna unsos ayaan sii wareystay waxay ii sheegeen garoonka beledweyne in lix boqoloo mitir marka lasoo dhaafo uu dhexda ka qoyan yahay sidaa awgeedna aysan suurtagal ahayn in diyuurad fixed weyn wax diyuuradaha loo yaqaan oo baalashooda helikobtarka aan ahayn inaanay dega karin waxay ii sheegeen inay helicopter w f b leedahay ay direen aid o'clock sida awgeedna nine thirty ay gaari doonto een, beledweyne bilotka wadaana oo assessment runway ku samayn doono kadibna uu noo soo diri doono waxa xaqiiqdu tahay waa u tegay madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweyne sheekh shariif jenaraal ashkar ay la socday xogtii ayaa la wadaagay waxaan u sheegay personal inaanan ka warqabin xildhibaada diyuuraddooda aanan ka warhayn isagoo ila jooga waxaan wacay wiilasha taawarka waxaan ku yidhi diyuuradda registrationkeedu kaas yahay meedinkaa wax xoga ku saabsan haysaan waxay nagu yidhaahdeen bilotka injiinadu waa u da- dansan yihiin dabna uma xiriirsana soo radio aan kula xiriirnaa radio is off waa oo micnaheedu yahay wax wara kama hayno madaxweyne sheekh shariif iyo xasan sheekh waxaan u caddeeyey hadda haddii aad isleedeen waa laydi haystaa aniga janaal ashkar waa idin raacaynaa diyuuriddiina koraysaan waana baxaysaan laakiin one thing safetigiinna ciriiraha gelinaha aviation meeshii dhibic tuhuna laga sheego seriousaa loo qaataa sababtuna waxay tahay diyuuradda haddii wax yaru dhacaan kalama harayso marka waxaan leeyahay madaxweyne meesha warbixintaana ka taal oo unsus soo dirtay oo jibuutiyaanka ay leeyihiin diyuuradda ma degan karto sidaa awgeed at your own risk waa kici kartaa dowladda soomaaliya kuma haysto weliba waa kacayaa waana ku adkaystay
coloshog waraashaeesan saaree dhowcadan oo la socotaan saaxiibayaal qeyb ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan isla soo gaarinay waxaad kusoo dhawaataan xubinta aad ku xisaab badneed ee kalamaan awr dawar la'aan dhahay war hooy hooy hooy waxaa cuna dugaage awr hadduu diboodo duunyadana ka leexdo calooshoo dilaacdiyo dugaag buu u halis yahay ruuxii dagaal badan dulmigana xumbaarsada duwaaqooyin gaariyo daqar buu u halis yahay eeddaan la yaabadee arcankee edudaraana miyaad ka wadiin war waxaa la yidhi maal iyo dhaqaaliya ninaan magac ka doonaynin muraad iyo dangaarana shaqada ugu mashquulaynin musuq maasuqay aragtayoo waaye lagu maalay maankiyo shakigii qalbiga lagu madoobeeyey maamule hufnaan muuqatiya daacad uga mayra warkii laga maqlana meel marshiya macallin soo maaha wilaayayda adkaad sheegoyd maalmoodun mal haayo ka eri waxaa kalou yidhi masqaniinyayaa iyo libaax micida saariyaaba maral loo dilyaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedahay iyo maalin iyo saacad oo waa midaan muddadi loo makibay minid la dhaafsiina maandhahay ma waxaad uga jeedaa mala ka mid middaa uu taal mana ku mooga maandhehe war waliba leeray hamasho absuu habaarna taagdoruu habaartin hakeerteen isagna arooda ani warkay si fiican u dhegaysta abwaan maymuun biyow waxay tidhi hed aan hedaada ahayn hamuunkaama goyso hooyadaa hadday haysane hey bisay unkaa rabtaa war wax ma ogida maymuun waxay tidhi bilisay bilaal habashaa kaa baxsii maroon bes ilaa tiraadin bireslenku hay maymuun biyo waxaa kaloo ay tiri ballanti waa ka baxoo beentay cadlee waaye beerninkeedii joogana balka dhiibi maayo maymuun waxaa kaloo ay tidhi ilaahay sidana waa yaqaan isaab malaayiku keeno ay tidhi war adeer maymuun biyowdana sheegaysaan masoodaaniyad bay ahayd afkaada allah ku celiyo gabar soomaaliyoodoo abwaanaday ehe war goboyadan maanta sheegaysaan kuwii hankoolka ma ahan warnimayo waxaa la yidhi fadwo beeca sheekh haysta iyo jaahil lacag haysta iyo cunugka amar qaato oon diidin hadalkooda waa waxa adduunkii qarribay gebi ahaantiisa oo shacabka meelaha fadhiya loo qarxinayaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warwar ma haysaane dooddii ayaantaanba taagnaydoo cabdiraxmaan cabdishakuur ka bilaabatayoo mar siyaasadda gashay marna diinta gashay waa la soo afjaray sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada ayaa soo afjaroo ka hadlay wuxuuna yidhi wax kastoo dhacaba hadallada cabdiraxmaan soo duubay oo ugu dambeeyey waa lagu qanci karaa waana la qaadan karaa marka warkaasi halkaasu ku afjaranya ila tah aryaadhaha guddoomiyihii culummadu haddau ka warramay wixii warkaas loo sii wadwado waa wax ulajeed dhinac kastoo itaabahaysana waxaan dhihi lahaa how imaam dhex jooga bayd ilaah waxaan kuu eedo ma aqaan imaam dhex jooga bayd ilaah waxaan kuu eedo ma aqaan haye war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa wuxuu yidhi sanadkan wadaadkii ay wadaad kale isqabsadaan naartuu ku shaabadeeya siyaasigii siyaasi kale ay isqabsadaanina qarandimisnimuu ku shaabadeeya haa runtiisu lankii hooga koodha uu hunsulkale ka dhawaa waa leere war aniga waxaan la yaabay xooga waddaniinta facebook isticmaala wax kastoo aad soo qarto qarandumis ay kugu jawaabayaan xoogaga waddaniyiintu maxaarisul jamhuuriya warnimayow maantoo dhan baa gawaydayna hadda gawigayga dhegaysta xalay gelin dambeedkii mar hangama ka soo toosay wax kale ayuu suul intaasaan ku soo koobayaa war gabayadii markaad farba intifaaf u qaybiseen ayay faraha ka baxeen arooda aniga gabaydiinaas ma aqaanay gabaygayga si fiican u dhegaysta dhowooyna soo maray dhagaxna soo arkaye dhaldhalaalkii xamaraa dhabarkii i gooye intaasaan ku soo koobaa dhulka qodaa hoos u dhaadhaca aynu dhareegne maad ka waddaa jaaladhoobada adna dhagaxa kii ka dhuuntow dhibka diidow dhacalku malid muu ka wada eebaago gabagii gooyo waxau iila ekaaday heestaan soo socota nin hadda ka hor qaadaya yidhi aan shagaan saxsooridi aan gareesta hooshe soma diido soma diidi karo taanici heesta cabdulla sheegay waxaan ku soo xasuustay hees ay qaadday hiba maxamed hore u qaadday ninaa ka daba qaaday markaasuu wuxuu yidhi luquntayda dheer iyo laafyaha garaaraha warwar ma haysiina maanta baarlamaanka waxaa hor tegey wasiirada amniga iyo gaadiidka iyo taliyaha booliiska ma xilkiyaa laga qaaday wasiirka amnigu sow xildhibaan maan xaytaa xildhibaanadii hortagoo kale war maanta waran iyo gaashaana lagu dhegaya war wasiirka gaadiidku soo madaxweynaha jubbaland maahan oomaar gareen aryaadhaha horta ayaamahan alfa guruub intay ka baxda waa waaye waa la booliseeyey ma bac ka siiyay naqdeen war alfa guruub hadday boolis noqoto bac ka sii noqon mayse bug ka siiyay noqonaysa war warkaan ay qasaninayna dhegaysta wasiir omaar wuxuu yidhi wasaaraddeed wax musuqmaasuq oo ilaa hadda lagu soo eedeeyey ma jirto ee su'aalahaad rabtaana weydiiya kadib xildhibaamaha salaadaa wuxuu yidhi warbixintii antadhowraha guud qaybta ugu badan adigaa ku qornaa maantoo kale in mahad salaad mikrofanka loo dhiibo maba ahaynba sababtoo ah waa mucaaradan xisaabtan ka baxayn war xildhibaan cabdifataah wuxuu yidhi nimankan baarlamaanka la hor keenay su'aalahaan weydiinayna maba ka jawaabayaan ee waraan loo jooganay ka hadlayaan
taas ma kasnaus ani kasi laakiin isdhumiyey uug idhawaleere war maanta oo kale xildhibaan cabdifitaax warkiisu qabasho ma leh sababtoo ah taliyaha booliska hadda ka hor dagaaleen ayaa ka hor muuqda nin kastaaba waxa uu rabaa ha sheegee waran loo waxaan ku leehay haddou moolku hoos kuu liqoo madaxu soo jeedu ambaduul aan maamuli jiraa igu masiiboobay oo maqal hooyadee daba martaan xari ku meershaahi adiguna majuusiga u tali marada kuu xaytay anna miiskiyaan taaganaha layna mari maayo warna maca salaamaan ku iri talana waa mowle warna maca salaamaan ku iri talana waa mowle abdulow eebbaa oge war weyn waay warnamay waxaan dhegaystay brofesor jawaari gudoomiyii hore oo baarlamaanka oo shalay baarlamaanka fadhigiisii ka hadlay oo xilkiiba waa laga qaaday sidee nabad inoo lagu ogolaatay meesha edeb lahaaw waa xildhibaan xasaasiyad lehe ambaroy xasaasiyad hay xusuusinin hadda anaa korkii oo dhani cuncunaya war soomaalida dhan xasaasiyad qabtay naga dhegaysta warka war arrimo xasaasiyaha dalka ka jira lagu yidhi xasaasiyad laguma dhig wuxuu baarlamaanka soo hordhigay qoraal uu soo farsameeyey oo qaanuun ah oo uu yidhi iska fiiriyo hadduu idin anfacaya ka qaata wax hadal dheerna waa jeediyey oo tala ah marka waxaa baarlamaanka shalay ku soo biiray kelmado aan waayahan maqal oo naxariis leh oo kelmado odayeed oo dardaaran ah hadda ka horna xadraawi wuxuu yidhi erge iyo haddii afti loola tago tolow aabbaheed muxuu odhan lahaa oday lama file horta warka jawaari waa fiican yahay waxaase hore loo yidhi carraaba fadhaa quusiyan warnimayow anigu shala brofesor jawaari waxaan ka bartay jamhuuriyad marka la dhisayo in loo baahan yahay marka koowaad dastuurka marka labaadna xeer hoosaadka golaha shacabka marka saddexaadna sharciga jinsiyadaha marka afraadna sharciga doorashooyinka marka madaxda kaloo la midka ahi markay hadlayso allaheed hadduu alla yahayaysa isxagxaganina wax aan ka baranno war intaa aad sheegtay jumhuuriyadda somalilan way leeday ee wallaweynay xaalkiinnu may jiid aan ku jiideebaa arooda horaa waxaa loo yidhi war waayeel haddii la yeeli lahaa danwaca waxar mu cuni lahayn aniga brofesor jawaari hadalkiisa waxaan u qaatay waan soo socdaa koow dheh waxna waa sidaa lama dheh ee baarlamaanow ha fududaan arooda aniga haddii warkayga la yeeli lahaay duur joogtoo dhan leega ma qaxi lahayn oo darsaalaha ma kala aadi lahayn war xildhibaan maxamuud siraaji wuxuu yidhi doorashadii labada kun lix iyo tobankii haddii loo laabto oo ergadii wax doorata ay wax doortaan waddanka waxaa imaanaya xildhibaano shabaaba iyo madaxweyne shabaaba xildhibaankan wuxuu ula jeedaa shabaab ayaa odayaashii dhaqanka tashkiiliyey oo waxay keenayaan ergooyin shabaab ah ergooyinkuna waxay keenayaan xildhibaano shabaab ah xildhibaanaduna waxay keeni doonaan madaxweyne shabaab ah war madaxweynaha shabaabkuna wuxuu keeni doonaa ra'iisul wasaare shabaaba ra'iisul wasaaraha shabaabkuna wuxuu keeni doonaa wasiiro shabaaba mugga wasaaradahoo dhan shabaab ay naqaayaan miyaad ka wadiin shargudban shaydaan xijaaban ilaahay naguma keena waxaad sheegaysaan war adeer dhegaysta war ma haysaane somalilan roobkii duufaanta watay ayaa gaadhay waxaase ugu darrayd hargeysa ayaa qoys dhani uu guri ku dumay warwar ma haysiine ciidamada somalilan iyo ayax ayaa dagaal xun ku dhex maray gobolka sanaag kadibna ciidamadii somalilan dhishiinka ay adeegsadeen war adeer waan idin fahanee in qoladan aan jaarka nahay inay ayaxan ugu soo dirtay arnaga aamusa ninow ayax ku yaacay armi waa ridayaahe war puntland roobka iyo duufaantu khasaare badanuu geystay baa layidhi war war mahaysiine beledweyne xaafadaha qaaroobiga ayaa marka lagu fatahay ayrboodkiina waa xirmay shargudban shaydaan xijaaban war war mahaysiine waxaa la yidhi madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh maalintay madaxweyne farmaajo la kulmeen ayaa war ugu dambaysay war kulankaas ma arbaca ahay abood baan jirin xaggoodo afkii baa juuqda gabay aryaadhaha odayaasha ma tahliishe arbaceeyaa gaartay derisno water from afgooye war faysal calawar ah wuxuu yidhi cammi waxaa tisaabu loo geeyey in somalilan uu kala qeybiyey war faysal wuxuu yidhi maamul goboleed lixaad ayaa la samaynayaa shargudan shaydaan xijaaban shargudan shaydaan xijaaban shargudan shaydaan xijaaban shargudan shaydaan xijaaban
waa mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalamaan intaan ka bixin haddaan markaan fiirino qeybo ka mid a deegaanada maamulka puntland dad ku sugan deegaanka leelaas qorey oo ka tirsan gobolka sanaag waxay sheegayaan in daadad ka dhashay roobkii sacdii lasoo dhaafay ka tahay magaaladaasi lagu laayahay ilaa lix ruux oo ka mid ah dadka ku nool degmada laas qorey ee gobolka sanaag ee puntland dadkan ayaa waxaa qaada daadad ka dhashay roob xoogan oo ka da-a gobolkaasi iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah guryaha ku yaala laas qorey roobkaasi ay burburiyeen ganacsada cawl saalax oo loo yaqaana jaamac oo ka mid a dadka ku nool laas qore wuxuu caawa inoo sheegay in daadka ka dhashay roobkaasi ay gaboxaama buriyaan dhammaan wadooyinka geli jiray gudaha deegaanka laas qore ee gobolka sanaag ee puntland ka tirsan wuxuu sidoo kale u sheegay roob ay gudoomiyeen degmada oo sacdi lasoo dhaafay aan wax gaadiid ah soo gelin magaalada islamarkaasna ay micishada ay sare u kacday deegaano kale oo ka tirsan puntland waxaa caawa ka da-ay roob xoogan kuwaasoo saameyn ku yeeshay noloshii iyo sidoo kale ee shaqadii ka jirtay qeybo ka mid a deegaanada maamulka puntland waxay waraa kusoo kordha ee saaxiibyal roobka xoogan ee ka da-aya ee qeybo ka mid a deegaanada puntland haba usii darnaatay gobolka sanaag iyo qeybo ka mid a gobolka galdufiyo ee puntland wixii kusoo kordha waan idiin soo gudbi doonaa barnaamijka intaas caawa ku dhan yahay waxaan kaga tegay heystan tan iyo kulan dambe saaxiibada nageysanayuu habeen wanaagsan
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane ay dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka
madugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidnu dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonne
damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka
madugowde taariikhdii dura tii doraad eeg ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo soxo idaacadu ma kicib ma ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
iska dayo dadka la mid noqo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamulkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka